soomaaliya afukaata caydiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa sheegay inay dastuurka jebinayso haddii ay golaha wasiiradu soo magacaabaan sagaalka xubnood ee guddiga adeega garsoorka waxa uu sheegay in dhismaha golaha adeega garsoorka uu ku cadyahay dastuurka dowladduna ay tahay inay soo xusho saddex xubnood oo ka mid a sagaalka xubnood khadka telefoonka ee muqdisho ayaan kula xiriiray xalay waxaana ugu horreyn weydiiyey in baarlamaanku ay guteen waajibaadkooda dastuurka markii ay dhowaan ansixiyeen guddiga adeega garsoorka waa laga doonayaa xeeldejinta heerka inay heer sameeyaan golaha adeega garsoorka sharcigu sameeyay oo sharcigu sameeyaa siduu yahay iyo shaqadooda guud iyo discibliinkooda iyo nidaamkooda waxaa guud ay ka hadlaan laakiin shaksiyaadku way magacaaban yihiin shaksiyaadka ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka waana guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda dastuurka guddoomiyaha xuquuqal insaanka xeer ilaaliyaha guud iyo laba qareen oo ururka qareenada soo xulaan ururka qareenada laga doonayaa inay laba qof soo xulaan labada qof ay soo xuleen baa lagu daraya cid kale iyo cid kaloo soo magacaabaysa iyo cid kaloo loo diraya dambiurka qareenada soo xulanaya iyo saddex qof oo ay baarlama gula gula gulaha wasiiradu keenaan waa dad dadku way leeyihiin dadka ma aha laakiin sharciga waa terms of preference terms ay ku shaqayn lahaayeen yes waa mid shakhsiyaadka maya way magacaaban yihiin waa gartay marka dowladda iyo adiga siba wasiirka garsoorka iyo adiga maxaad isku khilaafsantihiin ama isku raacsantihiin markay noqoto guddigan ama xeerka midkoodba maya khilaafkaasi waa gooni waxaan kuleeyahay waxay u imanaysaa sharciga baarlamaanku soo saaray laakiin waxa weeyaan un meel dastuurkaa uga qoran wasiirka cadaaladu inuu wax soo xulo ama wax soo recommand gareeyo ama wax keeno dadka magacyada iyo shaksiyaadka ma jirto haddii golaha wasiiradu markay xeerka daladejinaya golaha adeeg garsoorka golaha wasiiradu soo gudbiyaan usoo gudbiyaan baarlamaanka taasi waa saasi halkaas doorku doonu ku leeyahay ee golaha wasiiradu u dirtaan laakiin magacaabista shaksiyaadka shaqa kumalahay waxa weeyaan waa caddahay oo waa dastuurku sidaa u sheegay saddexda qof ee golaha wasiiradu soo magacaabayaan iyadana waa waa hadday golaha wasiiradu u diranayaan wasiirka cadaaladda waa gooni waxaan kale waa cadyihin oo sidaasay ugu qoran yihiin dastuurka waa gartay sidii ka duwan ee kale ee la keebanaa waxa weeyaan waa waa waa waxa weeyaan waa soo waa waa faragelin madax banaanidii garsoorka iyo dhismihii garsoorka jawigiisa dhan waa gartay mid ka mid a ujeedooyinka ama hawsha ugu weyn ee laga sugayo guddiga adeega garsoorka waxa weeyaan dhismihii maxkamadii dastuuriga maxay u suurta geli weysay ilaa hadda in la dhiso waxay u suurta geli weysay siyaadkii exaga waa in loo xulaa eg capabilitygii maxkamad dastuuriga lahayd weli waxaan anagana loo anaynaan loo keenin annaguna aanaan haynin shaksiyaadkii aqoonta la rabo ee maxkamad dastuuriya lahaa ayaana weli lahayn anagu arag midna looma keeni karo haddii nala soo jeediyo leeda bal dadkaas ay tira eeg oo u magacaabo applications-na loo keeno yes waa samayn lahayd waa garta howlo fara badan murano fara badan arrimo badan oo dastuuriya oo la xalin lahaa ayaa u xayiran maxkamadda dastuuriga laakiin waxaan marar badan maqalaa in maxkamadda sare ay sii qabanayso shaqadii maxkamadda dastuuriga ma jirtaa arrintaasi sharci ma taha in qaabkaas loo dhigo
sagaalkii sanadoodi hore golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga dastuurkeenii lixdankii way ku jireen markii la joogay nineteen sixty threegii dhexdii markii halkaa la marayo ayaa la samayn kari waayey maxkamadii dastuur oo khilaaf badan uu ka yimi oo yani maxkamaddaas waxaa loo arkay cid walba khatar ku tahay cid waliba ama ciddii waliba iska adki weyday qolo waliba oo ay iska adki waayeen iyaguna dad ay leeyihiin ku jiraan meesha yani markaa waa lagu heshiin waaye way socday maxkamadda dastuuriga markaasaa sharci lasoo saaro oo la leeyahay wixii dastuurka ku saabsan qaban lahay maxkamadda dastuuriya hadday tahay jimaada dastuurka ama hadday tahay impeachmentka madaxda hadday tahay waxaa qabanaya maxkamadda sare oo isu bedelaysa high court of justice sidaasay u qorantay sharcigaa ugu taalaade waa garta ma aha in la samayn kari waayo maxkamadda dastuurka imaka hataa sagaalkii sanadoodba la samayn kari waayo n soo dhaafno qolada sharcigu sidaa imika aynu nahay oo kale nidaamku kaloo kale u ahaa waa garta mar haddii hadda sharcigii lagu dhisi lahaa la ansixiyey sidaad sheegtayna ilaa lix xubnood dastuurku sida uu dhigayo ay cad yihiin halka ay ka imanayaan saddex un loo baahan yahay dhinaca golaha wasiirada inay ka yimaadaan dastuurkuna saas uu dhigaya qodobka boqol iyo sagaalaad firqadiisa ee intee in la-eg baa lagu dhisi karaa maxkamaddii dastuuriga ahayd ma dhowdaa hadda in la dhiso wallahi maya welibada weli dadkii la helaa wax badan waxay ku xodantay oo dhan waa celebritiga dadka waxaan keliyan kugu darayaa inaa meesha muxuu ahaa haruun inta maxkamadda golaha adeega garsoorka la dhisay waxaa jira golaha adeeg garsoor oo sharci lagu dhisay oo xukuumaddii ka horreysay dhisay oo lagu dhisay iyo sharcilikooday kiibaa sii haynaya shaqada sida nidaam walo dowladeed ba yahay waa cid walba ba haddii baarlamaanka la bedelayo baarlamaankii horaa sii haynaya ilaa baarlamaan la dhiso haddii golaha wasiirada la dhisayo golaha wasiirada ayaa sii haynaya ilaa inta kii kale la dhisay marka gola adeega garsoor oo jira oo buuxa oo sagaalkii xubnoodba leh oo sii haynaya shaqadii ama sii wadaya shaqadii looga badnaa golaha adeeg garsoorka ayaa jira
kaasi wuxuu ahaa caydiid cabdilaahi ilkaxanaf guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramay xalay haruun macruuf